isagoo ka hor hadlayay boqolaal ruux oo itoobiyaana oo soo xadiray meel masrax ah oo lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku taala magaalada adisaba ee caasimada wadanka itoobiya kadib markii isaga iyo wafdigiisa ay ka laabteen safarkii ay ku yimaadeen dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya ayuu sheegay inay ku tallaabsadeen guul ballaaran oo ah inay gacanta ku dhigeen marinbadeed ay leeyihiin shacabka itoobiya taas oo ay tahay guul weyn oo wax ku ool ah laakiin siday tahay aanay u dirimin dadka itoobiyaanka ah wuxuu sheegay inuu guusha soo hooyay xisbigiisa ay la xidhiirtay inuu gacanta ku dhigay bad ay leedahay soomaaliya uu la mid yahay xawaaraha ay diyaaradda ku socto taas oo aanay dareemin dadka saaran balse ay arki karaan oo isheedda sare ka daawanayaan dadka bannaanka ka taagan diyaaradda ra-iisul wasaaraha itoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed ayaa isagoo sii wata khudbadiisa waxauu intaa ku daray in la wareegitaanka marinbiyoodkan ay tahay mid qayb ka qaadanaysa horumarka dhaqaale ee dalka itoobiya ee dhaca qaaradda afrika isagoona sheegay in looga baahan yahay in dadka itoobiyaanka ay muujiyaan dulqaad iyo samir dheeraad ah muddo aan fogeyn ay indhahooda ka arki doonaan horumarka itoobiya waa haddii ay dhacdee wariyo mala awaal ah oo ku riyooday abiy axmed haddaba wax yaraan ka milicsan oo dhumucda hadallada uu halkaas ka jeeday abiy axmed kabuur afagubaye taaggase caafo kabuur afagubaye agenyow tashaagar የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ
hadalkan ka soo baxay abiy axmed ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda federaalka ay sheegtay in diblomaasiyad iyo wadahadal ay ku dhammaysay khilaafkii kala dhexeeyay iyada iyo itoobiya ee salka ku hayay badda soomaaliya waxaana hadda itoobiya loo ballan qaaday in wakhtiyadan lagu soo wajahan si rasmi a loogu xalaaleyn doono badda soomaaliya markaan fiirino taariikhda itoobiya iyo soomaaliya ayaa waxaa dhexdooda taala colaad soo jireen ah taasoo ilaa iyo haatan ka taagan shucuubta labada wadan mar weliba dowladda xabashada itoobiya ayaa geed dheer iyo mid gaaban waxay u fuulaysaa sidii ay ula wareegi lahayd khayraadka dhex eegaaga iyo waddankeena soomaaliya oo ay ugu horeeyaan ilaha dhaqaale ee waddanka iyo badda soomaaliya taasoo sandareertay oo rahaysiyaan madaxda dowladda federaalka ee qalinka ku duugeen in la siiyo badda soomaaliya